bismillaahi raxmaan raxiim duhur wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada warka radio radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya qodobada aad ku maqli doontaan warka duhur waxaa ka mid ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa ugu hambaliyeeyey madaxda iyo baarlamaanada dowlad goboleedyada galmudug koonfur galbeed jubbaland iyo puntland tallaabadii dimuqraadiyadda ahayd ee ay xubnahaasi aqalka sare u matalay ay ku doorteen wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka soomaaliya ayaa sheegay in dhismaha dowlad goboleedyada ay faa'iidooyin ku jirto kadib markii ay soo dhammaystireen doorashada xubnaha u matalaya aqalka sare axmed xaashe oo ka mid ahaa mudanayaasha jubbaland u matalaya aqalka sare ee baarlamaanka dalka oo dhowaan lagu soo doortay magaalada kismaayo ayaa maanta kulan looga hadlayo u kaalmaynta dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku nool deegaanada jubbaland kula qaatay waxgaradka iyo ganacsatada magaalada kismaayo guddiga federaalka hirgelinta doorashada dadban ayaa soo dhoweeyey dowlad goboleedyada puntland iyo koonfur galbeed oo ku guulaystay in ay soo doortaan xubnihii u matali lahaa aqalka sare waxaana uu guddiga ugu hambaliyeeyey sida ay ugu dadaaleen in ay qoondada haweenka soo buuxiyaan madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali cabdullah waa cali cabdulaahi cusubleh iyo mudanayaal ka tirsan baarlamaanka ayaa kulan la qaatay waxgaradka iyo shacabka gobolka hiiraan kulankaasi oo looga hadlay sidii ay ula shaqayn lahaayeen maamulka cusub ee hirshabeelle oo dhowaan laga yeelay magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe waxaa si weyn loo adkeeyey amniga magaalada jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka hirshabeelle oo maalinta beri markaasi ay ka dhici doonto munaasabadda caleemasaarka madaxweynaha hirshabeelle taliyaha saldhigga magaalada jowhar ayaa sheegay in la xoojiyey amniga magaaladana islamarkaana la adkeeyey guud ahaan halka lagu saarayo markaasi lagu caleema saarayo madaxweynaha cusub ee hirshabeelle qarabada midoobey iyo midowda afrika yurub igaad iyo etoobiya itaaliya sweden ayaa si weyn ah markaas u soo dhoweeyey dhammaystirka shirka ka soconaya magaalada jowhar kaas oo markaasi cali cabdulaahi cusuble madaxweyne loogu doortay islamarkaana lagu caleema saaray maalinta beri
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjadda fmk ee dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aaladda satalaydka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa rediyo muqdisho ka dheeho boggeena redio muqdisho net iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka redio muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaa markanna u diyaargarooba akhyaartan dhegaystaw isagoo intaa ka faahfaahsan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa ugu hambaliyeeyey madaxda iyo baarlamaanada dowlad goboleedyada galmudug koonfur galbeed jubbaland iyo puntland tallaabadii dimuqraadiyadda ahayd ee ay xubnaha aqalka sare u matalay ay ku doorteen war qoraal oo ka soo baxay xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa waxaa ugu hambeliyey madaxda iyo baarlamaanada maamul goboleedyada galmudug koonfur galbeed jubbaland iyo puntland tallaabadii dimuqraadiyadda ahayd ay xubnaha aqalka sare u matalaya ay ku doorteen madaxweynaha waxa uu yidhi waxaan marka hore ugu hambalyeynayaa xildhibaanada baarlamaanada maamul goboleedyada puntland jubbaland koonfur galbeed iyo galmudug doorashadii ay ku doorteen xubnihii u matali lahaa aqalka sare ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya sidoo kalena waxa uu ammaan iyo markaasi mahadcelin oo markaasi u ujeediyey mudane markaasi madaxda maamul goboleedyada iyo weliba dhammaan shacabka sida ay markaasi u ajiibeen sida ay markaasi ay u soo doorteen xubnaha u matali lahaa aqalka sare ee dalka madaxweynaha waxa uu kaloo uu sheegay in soomaaliya ay bilaabtay taariikhdii cusbaa waana taariikh cusub oo soomaaliya u bilaabatay madasha wadatashiga qaran ayaa horena markaasi ugu go'aamiyey in ay ugu yaraan boqolkiiba soddon xubnaha labada aqal ay markaasi ay noqoto dumar sida daraaddeed waxaan soo dhowaynaynaa sida dimuqraadiyad ah oo ay baarlamaanka markaasi ay u howlgaleen islamarkaana sida ay markaasi u waajibeen howlahooda shaqo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa ugu dambayntii ugu baaqay dhammaan shacabka soomaaliya in ay door muhiim ay ka qaataan doorashada sanadka labada kun lix iyo tobanka oo ay markaasi ka dhacayaan dhammaan maamul goboleedyada iyo magaalada muqdisho wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka soomaaliya ayaa sheegay in dhismaha dowlad goboleedyada ay faa'iidooyin ugu jirto kadib markii ay soo dhammaystireen doorashada xubnaha u matali lahaa aqalka sare wasiirka oo maanta marti ku ahaa ee barnaamijka markaasi dooda ee radio muqdisho ayaa waxa uu markaasi kaga hadlay sida markaasi maamul goboleedyada dalka ay u soo doorteen xubnaha u matali lahaa aqalka sare ee dowladda federaalka
mudane cabdiraxmaan odowa oo ah wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka ee xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa si faahfaahsan uga hadlay dadaalka ay wasaaraddu u soo gashay hirgelinta nidaamka federaalka dalka isagoo tilmaamay in arrintani ay fududeyn karto inay si fudud uga hirgalaan dalka maamul goboleedyada islamarkaana ay fududaato qabsoomidda doorashooyinka lagu wado inay dhowaan ka dhacaan dalka wasiirka ayaa tilmaamay in ay hadda soo dhammaystirmeen gebi ahaanba dhismaha maamul goboleedyada federaaliga ee dalka waxaana uu si gaar ah tusaale uga soo qaatay kii ugu dambeeyey oo dhowaan laga hirgeliyey magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellada dhexe kaasoo lagu doortay madaxweyne iyo ku-xigeen iyo guddoonka baarlamaanka uu yeelanayo maamul goboleedkaasi hir shabeelle anigu marka runtii dadka aaminsan maaha inaan ka shaqeeyo laakiin aaminsan inuu federaalka dadkan daawo u yahay sababta xitaa dadkan cabsiyaa weli ku jirta waa in cabsida laga ammaan geliyaa oo ah mixiina adinkaa iskale sidii loo sameeyey dowlad goboleedyada culayska sabiilka iyo weerarka sabiilka waa yaraa tension point yaraa hadda wuxuu ku jiraa gaalkacyo dowladduna waa ku mashquulsantaha waa ra-iisul wasaaruhu daraa tegey sanadkii hore waa annaga shaqa ka qabanay dowladdu waa ku mashquulsantaha tension pointgaas in la xaliyo laakiin waddanka intiisa kale u fiirso tignika xagga u yaacaysa xagga u yaacaysa male rebel rebel xagga u daba taagan male waddanka hadda wax culays ammaan cid ku haysa waa al-shabaab dabcan al-shabaab marar badan oo kamid a dowladdu nabaday ugu baaqday wada hadala loogu baaqday in gabar iyo wiil soomaaliyeed iyo hooyo soomaaliyeed laysku dhex qarxiyo subax walba ama la bireeyana guul ma keenayso haba ka shakinin waxba yay jidkeen ku dheeraynayan dadka soomaaliyeed moogiye wax walwala kama qabo inay subax subaxaa ka mid ah dagaal walboo adduunka kasoo dhacay wadahadal ku dhamaaday intiisa badan waa waa waa yaryihiin dagaalada awood muqunsiga ku dhamaaday marka inay wadahadalka iyo gugasha dadka soomaalida soo fadhiistaan oo oo annaga iyagaa dalkan wadalehe dalka la wada yeesho laga wada hadlo intooda dalka u dhalatay inta kalena ay dalalkooda iyo arrimahooda u kumaan dabcan waa ugu baaqnaa waana ku baaqaynaa mar walba lakin waxaan rabaa inaan kuu sheego runtii is-aaminaadda wax weynaa kasoo qabsoomay waxaa ka war haysaa markii la dhisayay maamulada qaar marar badan oo kamid a iyadoo laleeyahy dowladda federaalka kalsoonida waa qalalaamay labadii sano u dambeeyday lama maqlin warkaas sababtu waxay tahay dowladda federaalka ruuxeedu markay maamuladu soo dhammaystirmeen waxay ka qaybgelisay in la dhiso in la laga qaybgeliyo ra'yiga dalka yani madaxweynuhu madaluu sameeyey layidhaha madasha hogaamiyaasha qaranka bishii mar shirta hogaamiyaasha qaranku garoway ku shireen baydhabay ku shireen kismaayay ku shireen xamaray ku shireen waagii hore oo dibadda loo baahdo madaxda soomaalida la waco dibadda la geyn jira ma joogno hadda haddaan isqabano wada hadal dheeraa la galaa mararka qaar toddoba maalina u socday shirka madasha ka badan u socday two weeks uu mar socday wada hadalkeennaa socday waa nala soo dhex galaa mararka qaar weli bisaalkuma dhamaystirno laakiin meel aada uga fog meeshii hore oo ahaa inaan nairobi iyo addis ababa iyo jabuuti kusoo shirno aan hoota joogna waxaa jira heerkaas kuma eka oo madaxweynaha heerka wasiirada annagu waxaan soo samaynay wasaaradda arrimaha gudaha wasiirada nala midka ah oo wasiirada arrimaha gudaha dowlad goboleedka waa shirin qorshaha dalka ee laba kun iyo lix iyo toban laba kun iyo labaatanka degmooyinka loogu samaynayo wadajir frameworka la yidhahdaa qayb muhima iyay ka yihiin
wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka mudane cabdiraxmaan odowa ayaa si sharaxaad kooban waxa uu uga jawaabayey su-aalo dhowr ah oo ay soo weydiinayeen qaar ka mid ah dhegaystayaasha iyo daawadayaasha warbaahinta qaranka ee raadiyo muqdisho iyo telefishinka qaranka soomaaliyeed ee s n t v
aad buu umaadsan yahay kaas wuxuu ahaa waryaheena maxamed nuur macalin oo markaasi faahfaahin faahfaahinayo warkii ku aadanaa wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka soomaaliya oo markaasi sheegay in dhismaha dowlad goboleedyada ay faa'iidooyin ku jiraan kadib markii ay soo dhammaystireen doorashada xubnaha u matal lahaa aqalka sare guddiga federaalka hirgelinta doorashada dadban ayaa soo dham ayaa soo dhoweeyey dowlad goboleedyada puntland iyo koonfur galbeed oo ku guulaystay in ay soo doortaan xubnihii u matali lahaa aqalka sare waxaana uu guddigu ugu hambeliyey sida ay ugu dadaaleen in ay qoondada haweenka soo buuxiyaan siduu warkaanu ku faahfaahinayo maxamed maxamed cali juba guddiga federaalka hirgelinta doorashada dadban waxa uu soo dhoweynayaa dowlad goboleedyada puntland iyo koonfur galbeed oo ku guulaystay inay soo doortaan xubnihii u matalayay aqalka sare wuxuuna guddigu ugu hambaliyeynayaa sida ay ugu dadaaleen in ay qoondada haweenkana soo buuxiyaan guddigu sidaas oo kale wuxuu soo dhoweynayaa dowlad goboleedka jubbaland oo ku guulaystay in ay doorato xubnihii u matali lahaa aqalka sare guddigu waxa uu soo dhoweynayaa dhismaha dowlad goboleedka hirshabeelle waxaana uu ugu baaqay inay soo dedejiyaan magacaabista musharaxiinta u tartamaya aqalka sare iyagoo dhowraya guud ahaan shuruudaha ay madashu u dejisay magacaabista musharaxiinta aqalka sare sida in soddon boqolkiiba kuraasta aqalka sare ay haweenka si gaar ah ay ugu tartamaan guddigu waxa uu hoosta ka xariiqay in afar dowlad goboleed oo kale ah galmudug jubbaland koonfur galbeed iyo puntland inay soo dhammaystireen doorashadii xubnihii u matali lahaa aqalka sare taas oo ka dhigaysa xildhibaanada aqalka sare ee ilaa hadda lasoo doortay soddon iyo shan xildhibaan oo u dhiganta lixdan iyo shan boqolkiiba tirada guud ee xubnaha aqalka sare oo ah konton iyo afar
madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle ee cali cabdulaahi cusuble iyo mudanayaal ka tirsan baarlamanka ayaa kulan waxa ay la qaateen waxgaradka iyo shacabka gobolka hiiraan kulankaasi oo looga hadlay sidii ay ula shaqayn lahaayeen maamulka cusub ee hirshabelle warkan waxaa faahfaahinaya cabdishakuur mudane cali cabdulaahi cusuble madaxweynaha maamulka hirshabelle oo maalintii labaad ku sugan beledweyn ayaa kulamo la qaatay qeybaha kala duwan ee bulshada isagoo ay weheliyaan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka iyo maamulka gobolka hiiraan kulamadaasi ayaa lagu hadlay qaabka bulshada ay ula shaqey karaan maamulka curdunka ah ee hirshabelle
bismillahi raxmaan raxiim maanta waa ilaahay mahadii waa maalin jimco ah kow iyo labaatanki oktoobar waxaan joognaa beledweyne oo aan shalay nimi oo si aada iyo aada u qurux badanna loogu soo dhoweeyey maantana waxaan markuu kulamadii aan beelaha sida gaargaarka ula kulmaynay ay noo soo dhammaadeen waxaan soo aaday bal inaan fiiriyo xerada ramagalaay oo runtii ah xero aada iyo aada u weyn taariikhi ah u baahan uun dayactir yaryar ah insha allahu tacaala aan ka shaqayn doono madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle cali cabdilaahi cusuble ayaa sidoo kale xusay in xukuumaddu uu soo dhisi doono uu ku salay doono dhallinyarada islamarkaana shaqo abuur uu samay doono waxaan ku eedaya markaa anigu dowladdii dhallinyaradan rabaa inaan dhiso dalkaanna waxaa la rabaa inay dhallinyarada inay ayagu fadhiga ka kacaan inay dalkooda dhistaan inay wax qabsadaan inay horumaraan dowladdii dhallinyaradan dhisaynaa rag dhallinyaro ah gabdho dhallinyaro ah dad waxna bartay qof aanan wax baranna runtii isaguna waxba isuguma turna ummadna waxba uguma turna cabdishakuur ismaan cali radio muqdisho beledweyne
dadka deegaanka ceelbarab ayaa sheegay in maleeshiyaadka kooxda argagixisada al-shabaab ay burburiyeen ceelashii ay biyaha ka cabi jireen dadka maleeshiyaadka ayaa laba ceel oo dadka deegaanka ay ka heli jireen biyaha ay ku xidheen miino markaasi waxaana dadka deegaanka hadda soo wajahay biyola'aan waxaana dadku ay bilaabeen in ay ka qaxaan deegaanka si ay u helaan biyo iyagoona dadku ay kusii markaasi ay kusii qaxayeen deegaano ku dhowdhow ceelbarab mid ka mid ah dadka deegaanka ayaa qadka telefoonka aan kula xirnay wuxuuna uu ka warbixinayaa xaaladda ceelbarab
haye ceelbaraf maxaa ka dhacay
ceelbaraf walaawe waxaa ka dhacay adigana khamiista dhawood waxaa ka dhacay madaxweyna ka dhacay oo ummad shacaba lagu laaway waxna ay kitaab didki ka socoto yihiin waxna ay shacab meesha isku joogan yihiin faraxaa kaa ka dhacay oo wax badanna ku dhaawacmeen wax badanna ku dhinteen waxaa ku xigtay haddana habeen horaa ku xigtay oo habeenkii ee khamiistaa ku xigtay habeenkii khamiista haddana nimanaa soo baxay marka nimankii
meesha sitii laga oolaa sitii ool waxaa la dhihi jiray al-shabaab oo hay-ad al-shabaab kukeenaa samaysay oolna waxaa waxaa beledka loo sameeyey marka labada oolda waa qarxiyay anigu meeshaan joognay hadda oolkaas iyo war umayno oo dad oo naftooda difaacayaan haynay marka oolka ayaa la yimlay ayaa la qarxiyey halka kalaa la tegay waa la qarxiyey marka dadkii shacab ahaay oo meesha joogana markii saas dhacday waxay dhacday inuu isu kala cararo oo ku-oon daraadiis u kala cararo marka waxaad samaynaydaa meeshaan meel aan ka hadli karna maahan waa waa meel wadaad beeshay oo dawlad beeshay wadaadku wuxuu xumaanahay dadka ka wacdiyaa dawladduna wuxuu dindi galay rabataa marka waana wadaad beeshay wadaadadu waa kuwa ilmaha iyo maatiga loo haayo iyo dadka shacaba oo dadka shacaba waxaa ku noolaanahay ceyskii gorsaaya dawladduna ninka dindigalaysaa qaba jirtay waa qaba diisan tahay marka meesha meel lagu hadla maahan balse wuxuu unanagaan kaaga sheekaya waa garta muuse sidaan la soconno deegaanka waxaa jooga ciidamo amisom ceelka marka meel ka baxsan miyuu ku yaalaa ceelka wuxuu ku yaalaa ciidamada amisom ka fog oo ceel shacab ugu ciidanka amisom wax shaqaa ku malayn
waa gartay waxaad ii sheegtaa marka dadka deegaanka xaggee biyo ka helayaan haddii labadii ceel ay biyaha ka cabi jireen hadda laga qarxiyey
dadka deegaanka meel u dhow eygiyo kuulayaan ma jirto lagamana sikina dad deegaanka eygiyo helaan waxa loogu talagalay meel deegaanka aan lagu barato iyo dadkaas raayigiisa kale lama lahayn oo amisom ceelka mana lahayn mana waardiyi jirin inayna amisom laga hadaligi meesha iyo kuulaa la yaqaana dadka xaggee ugu dhow oo ay biyo ka helayaan dadka waxaa ugu dhow mahadnaq iyo jalalabsi meel ugu dhow jeetiin karan ma jirto
kaasi wuxuu ahaa mid ka mid ah dadka ku nool degmada ceel baraf oo aan qadka telefoonka kula xirnay islamarkaana waxau faahfaahin uu ka bixinayay deegaanka waa degmada ceel baraf oo markaasi laba ceel oo ku yaala maleeshiyaadka kooxda argagixisada al-shabaab ay miina ay ku qarxiyeen islamarkaana dadka deegaanka waa dadka deegaanka degmada ceelbarf ay markaasi ay bilaabeen inay iskaga barkacaan maadaama ay meelo kale oo ay biyo ka helayaan ay halkaasi markaasi usii qaxayaan waxaa si weyn loo adkeeyey amniga magaalada jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka hirshabelle oo maalinta beri ay ka dhaci doonto munaasabadda caleemasaarka madaxweynaha hirshabelle taliyaha saldhigga magaalada jowhar ayaa sheegay in la xoojiyey amniga magaalada lana hor lana kordhiyey ciidamada roondada ka sameynaya gudaha iyo hareeraha magaalada jowhar abuukar bacadla ayaa jowhar warkan ka soo diray iyadoo lagu guda jiro dhamaystirka maamulka hirshabelle ayna ku sugaynin magaalada jowhar ee caasimada hirshabelle ergooyinka iyo mas-uuliyiin kala duwan iminkana si weyn ay ugu soo qulqulayaan laguna wado maalinta berita in la caleem saaro mas-uuliyiinta maamulka hirshabelle ayaa si weyn loo adkeeyay amniga magaalada waxaana la arkayaa ciidamo fara badan oo isugu jira qaybaha kala duwan ee ciidamada qalabka sida oo gaafareegaya gudaha iyo magaalada jowhar taliyaha saldhigga degmada jowhar maxamed shabcan jeex ayaa warbaahinta qaranka u sheegay in ujeedku yahay in lasii labalaabo amniga magaalada jowhar maadaama ay naqatay caasimadii dowlad goboleedka hirshabelle magaalada jowhar xarun goboleedka hirshabelle in markii horeba amnigeedu ahaa boqolkiiba boqol hase ahaatee iminka ay noqotay magaalo caasimada loona baahan yahay in lasii kordhiyo amniga wuxuuna ka codsaday maamulka hirshabelle iyo dowladda federaalk soomaaliya in loo soo diro ciidamo dheeraada si amniga gacanta loogu hayo welasha gooba fara ku tirsa kooxaar gaxsado maleeshiya al-shabaab ku dhow malaysanayaan in sida u dhaqsiya badan looga xoreyn doono magaalada jowhar ayaa wixii ka dambeeyey markii maamulka hirshabelle la dhisay ayaa waxay noqotay magaalo si weyn loogu soo qulqulayo iminkana la cerceeraysa dadweyne fara badan iyo gaadiid aada u fara badan waxaana iminka muuqanaya goobo fara badan oo lagu xiray calanka nabadgoboleedka hirshabelle abuukar maxamed bacadle raadiyo muqdisho jowhar
waad maadsantaa abukar qaramada midoobe midowda yurub af midowda yurub igaad ethoobiya italiya sweden iyo united kingdom ayaa si weyn u soo dhoweeyey dhismaha markaasi shirka ka socda magaalada jowharkaas oo cali cabdulaahi cusubleh madaxweyne loogu doortay halka cali cabdulaahi xuseen guudlaabana loo doortay madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi mar kale waxaa warkaan faahfaahinaya maxamed cali jubba beesha caalamka waxay soo dhoweysay dhismaha maamul goboleedka hirshabeelle oo madaxweynaha maamulkaasi iyo ku-xigeenkiisa toddobaadkan lagu doortay magaalada jowhar ee xarunta maamulka hirshabeelle iyadoo ugaga mahadceliyey dowladda soomaaliya iyo urur goboleedka igad sida ay dadaalka xoogan u geliyeen dhammaystirka maamulada federaalka ee dalka war-saxaafadeed ay soo saareen beesha caalamka ayaa loogu baaqay maamulka cusub ee hirshabeelle inuu si hufnaana usoo dhiso aqalka sare iyo doorashada xildhibaanada baarlamaanka federaalka war-saxaafadeedka ayaa waxaa kaloo lagu xusay in maamulka cusub uu u hogaansanaada sharciyada iyo heshiisyadii hore ay u gaareen maamul goboleedyada sida soo xulista argada baarlamaanka iyo in la dhowro aqoondada haweenka ee hore loogu heshiiyey ee ahaa boqolkiiba soddon beesha caalamka waxay sidoo kale ugu baaqday maamulka cusub inuu dadaal xoog leh u galo sidii dadka qabanaya xafiisyada maamulka ay u noqon lahaayeen kuwo sumcad ku leh bulshada dhexdeeda wakiilka gaarka ee qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha soomaaliya michel kitin ayaa sheegay in beesha caalamka ay diyaar u tahay inay taageerto maamulka cusub iyadoo maamulkan looga baahan yahay inuu dhammaystiro qorshayaasha uu ku doonayo inuu ka horumariyo bulshada warkani waxa uu ka dambeeyey kadib markii madaxweynaha cusub ee maamulka hirshabeelle cali cabdulaahi cosoble la kulmay madax ka tirsan qaramada midoobey
aad baad u mahadsan tahay maxamed cali jubba halkaad warkaasi aad kala socoteen waa radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya sagaashanka megaartis warkii duhur xilligan wanageyntaa cidduu warkeena seego waxay dib ugu baarbaaran kartaa isagoo maqal qoraalo sawirro wata beejkaan internetka ku leenahay radio muqdisho net idinkana waad ku mahadsantihiin la socodka warka duhur nabadgelyo